bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu saaxiibayaal habeen wanaagsan dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraad ah dalsan ee magaalada muqdisho
shacabkan daalan ee diiftu ka muuqato oo u soo dulqaatay dagaaladii sukeeye iyo daruufihii lasoo maray weli samir madaayine dulqaad waa u daris
dagaaladii sokeeye iyo demdemtii daryankii rasaastii wixii dhiig daatay daalin wuxuu duhur cad shacabkan kala dilaalay ee uu qalbiyadooda kala dilay weli samiir madaayine shacabkani dulqaad waa u daris danta guud hogaamiye daneeyo oo daalinku laaluushin oo daneeyo danaha shacabka oo dembi aan ka gelin dadweynaha oo derbiyada colaada dumin kara daacadnimo iyo dadaal doorkiisu yahay dooqa shacabka kaas weeye daa'imow allow digsoosi
shuushkeennuna waa shafeeculaaiyo shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg shimbirtii nabade shalayta buubtay shuuta u soo deg
ismaqa wanaagsan saaxiibayaal habeen wanaagsan waa habeenimo khamiisa taariikhdan waxay ku beegantahay labaiyo tobanka bisha may laba kun labaiyo labaatan qodobada caawa ugu waaweyn ee barnaamijka wareegaan kusoo qaadan doonaan waxaa qayb ka noqon doona hadaljeedinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey teenada afisoniya magaalada muqdisho musharaxiin dhowr ah ayaa maanta qodobadooda la dhageystay waxaana ka mid ah madaxweynaha iminka xilka haya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni iyo musharaxiin kale ayaa maanta markaa xildhibaanada ay dhegeysteen khudbadooda musharaxnimo ee xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya haddaba dhinacyada hadallada ay jeediyeen waxyaabaha markaasi laga yiri fasiraadda laga bixiyey ayaan soo gudbi doonaa saaxiibyaal ilaa iminka musharaxiinta hadallada jeediyada kuwa ugu saameynta badan iyo musharaxiinta markaas doonaysa xiliilka ugu sareeya ee dalka oo markaa caawa magaalada muqdisho oolihii ugu dambeeyey ka wada warar arrimahaas ku saabsan ayaad maqli doontaan qodobadan kale waxaa qayb ka noqon doona ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa maanta magaalada muqdisho markaasi ama wafdi markaa wasaaraha xubno ka tirsan xafiiskiis waxay kusoo dhaweeyeen muqdisho cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo markaa loo gacangeliyay dalka etoobiya xukuumaddii asiga ka horreysana ay u dhiibtaa hase yeeshee maanta xafiiskiis ayuu kusoo dhaweeyey halkaas uu ku awaalmariyey gabadfaladii lagula kacana uu markaa ka raaligeliyey waxaan idiin soo gubi doonaa ra-iisul wasaaraha iyo cabdikariin qalbi dhagax oo markaasi si wada jira u hadlaya oo arrimahaasi ka hadlaya waxaan kaloo idiin soo gubi doonaa saaxiibayaal agaasimayaasha madaxa bannaan ee warbaahinta ka howlgala magaalada muqdisho ayaa maanta shir jaraa'ida qabteen waxa ay kaga hadleen isbiftaag lagu sameeyey wariyaasha markaa soo tubin lahaa khudbadaha musharaxiinta uga taagan qabashada xilka madaxweynaha soomaaliya waan idiin soo gubi doonaa saaxiibayaal dhinacyo kala duwan ayay ku eedeeyeen isfurtaagaas waxaan kaloo idiin soo gudbi doona madaxweynaha maamulka somalilan muuse bixi cabdi ayaa hargeysa kulan kula qaaday taliyaha ciidamada maraykanka ee africom dhinacyadu waxay ku hadlan ayaad maqli doontaan guraceelna waxaa laga soo sheegayaa in lagu dilay mid ka mid a wiil dhallinyarada halkaas ku nooleed ciidamada booliiska ayaa la sheegay inay toogteen daabta ka dambeysa ayaa soo kala maqli doontaan saaxiibaal qodobadaasi wix soo kordhacaa ayaad dhegeysan doontaan soo dhawaada mar kale barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadiyaha dalseen magaalada muqdisho
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloobo intii aad dagaalladan waddeen diriirtan qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalag inoo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo duunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa doc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innaga isduulayna ee ajnabi uma dacwooneyne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalac celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
sheeg saaxiibyaal habeen wanaagsan ayaan hawadan kala yahay barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka sacraadi hadalsan ee magaalada muqdisho ayaad degeysanaysaan qaybaha ugu horreeya barnaamijkeena caawa ayaanu gudagelaynaa qodobo kala duwan horaac barnaamijkaad kusoo maqasheen ayaa inoo soo socda daljedinta musharaxiinta madaxweynaha iyo khudbadaha maanta ay jeedeen oo labada gole baarlamaanka ay ku horjeedeenna gordhow ayaad maqli doontaan saaxiibyaal hadallada ay jeedeen iyo waxyaabaha ku jira musharax walbaba waxqabadka uu soo bandhigay haddii markaas uu guulaysta uu qaban doonana waan idinsoo gubi doonaa gordhow ayaad arrimahaas gudgeli doonaa hase yeeshee waxaan ku bilaabaynaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta xafiiskiisa iyo xarunta xukuumadda ku qaabilay halgamaa cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax oo sanadkii laba kun todobiyo tobankii si sharci daran ama mise markaa si sharciga baalmarsan loogu gacangeliyey dowladda dalka etoobiya ra-iisul wasaaraha ayaa qalbi dhagax ka xaalmariyey dowdfalkii lagula kacay isaga iyo ururkii uu ka tirsanaayay o nlf xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa bishii janaayo ee sanadkan baabi'isay go-aan ay horey u gaareen golaha wasiirada kaas oo qalbi dhagax iyo onlfba lagu tilmaamay argagixiso inay yihiin ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rabel ayaa halgamaa cabdikariin sheekh muuse qalbi dhagax hubiyey calanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya guddoonsiyena bilad waxa uuna markaa shacabka soomaaliyeed ugu mahadceliyey sida ay u garab istaageen muwaadinka soomaaliyeed ee sida gardarada ah markaasi loogu gacangeliyey dal shisheeye daba waa kan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo arrintaas ka hadlay maanta soo dhoweynta uu sameeyey qalbi dhagax iyo dhankiisa cabdikariin qalbi dhagax oo markaas ra-iisul wasaaraha ugu mahadceliyey soo dhoweynta iyo qaabilaadda iyo raaligelinta markaas arrintaa laga siiyey
waxaa farxad ii ah in aan halkan ku qaabilo hoolka shirarka ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo aan maanta ku qaabilo walaalkay cabdikariin qalbi dhagax oo dalka muddo ka maqnaa sababta ugu maqnaana ay ahayd in hoolkan aada maanta u jeedaan lagu go-aamiyey in walaalkay halgamaha qalbi dhagax dalka laga musaafuriyo loona musaafuriyo dal kale oo shisheeye loona dhiibo looguna dhiibo si gardarro ah runtii shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa ku mahadsantihiin sida kiirada leh sida wadaninimada leh sida ehelnimada leh sida walaaltanimada leh aada uga gubateen oo aada uga dhiidhiseen runtii aniga markaan halkaan imid waxaan ilaahay ka baryi jiray inuu maalin igu aadiyo igu simo in aan dhibkaas dhacay ee looga gardarana walaalkay halgamaa cabdikariin qalbi dhagax si xaqdarada loogu dhiiba dal shisheeye aan xuquuqdiisii muwaadinnimo dalnimo aan dib ugu soo celiyo waxaan ka codsanayaa inuu nacafiyo waa ka xumahay raggii dhibkaas geystay inay maanta joogaan xukuumaddii iga horreysay iyo madaxdii iga horreysaba ay waddanka joogaan welina aan laga haynin raaligelin laakiin anigoo ku hadlayo magaca xukuumadda hadda joogto waxaan leeyahay walaal soo dhowow waa kaa raaligelineynaa dalkaagii hooye ayaad joogtaa tallaabooyin badan ayaan qaadnay golaha wasiirada oo lagu ansixinayey in dembigii lagaa galay dib looga noqdo waxaa iyadana ka mid ahayd in jabhaddii xornimo dagaalanka ee o n l f soomaali galbeed aan iyadana dhahnay waa ma ahan teroriste ma ahan argagixiso oo aan ku cadaynay shacabka soomaaliyeedna aan waagaas u cadaynan haddana u cadaynaynaa in iyagana naga raali noqdaan maadaama iyagana maalintooda aan sugayno madaxda jabhadda o n l f in marka ay dalka yimaadaan madaxdooda sidaanoo kale munaasabad aan u samayn doono inkastoo wakhtiga ugu gaaban yahay laakiin waxaan leeyahay hal iscafiyo soo dhowaada
waxaa farxad ii ah maanta oo ay taariikhdu tahay labayo tobankii bishii may labada kun labaatan iyo laba shan sano mise lix sano ku dhowaad kadib in aan dalkaygii la iigu soo dhoweeyo oo ra-iisul wasaarihii xukuumadda mudane maxamed xuseen rooble golihiisii wasiirada golihii labada gole ee baarlamaanka iyo guud ahaan hay-adihii dowladdu ay si fiican igu soo dhoweeyeen mudane ra-iisul wasaare waan kaaga mahad celinayaa sida aada runtii iigu maamuuseen soo dhoweynta aad ii samayseen iyo shaqadii aada soo qabateen waxaan ognahay oon runtii aan la ilaawi karin idinkana mahad celinayaa go-aanka xaqdarrada ahaa ee laygu xukumay ee laygaga saaray waddanka ee argagixiso laygu xukumay inaad ka daba tagtaan ood meesha ka saartaan aada iyo aad baan ugu faraxsanahay waa idinka mahadcelinayaa Een, sidoo kale waxaan jeclahay iyagana inaan u mahadceliyo Een, baarlamaankii labadii gole shacbiga soomaaliyeed oo iyaguna si buuxda u qaadacay go-aankii xaqdarrada iyo karaamadarradaha ee ka soo baxay xukuumaddii xilligaa jirtay ee go-aamisay inaan anigu argagixisahay ururkayguna argagixisan yahay waa idin mahadcelinayaa dhammaantiin mudane ra-iisul wasaare inaad igu soo dhaweysaan oo maanta aad igu qaabishaan meeshii uu ka dhacay jawrkii daaru nadwa meeshii maanaa waxaa la yidhahdaa baan filayaa meeshii nebiga loogu tashamaya yani meel kastoo xaqdarro lagu fuliyahay way habboon tahay in xaq lagu daahiriyo meeshii shalay laygu laygu xukumay inaan argagixisahay go-aankii foosha xumaa iyo xaqdarradiina laygaga sameeyey aniga qadiyaddii soomaaliyeedba inaad maanta nagu soo dhaweysaan aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin aad baan ugu faraxsannahay shacbiga soomaaliyeed guud ahaan iyo qadiyaddan anugu iyo idinkuba aynu wada lahay aynan u dagaalamaynayna runtii waxay ahayd arrin u ah farxad iyo guul iyo sharaf oo ka wada hambalyeysay bay ahayd waxaan jeclahay inaan marka dhowr kelimo oo yaryar inaad intaarto haddii ilaahay yidhaahdo kow wixii dhacay iyo ciddii geysatay shacbiga soomaaliyeed wuu xusuusan yahay guud ahaan taariikhdan qoraysa qof walba iyo dhibaatada u geystay ummaddan iyo tii qadiyadda wada gaadhayba dadkii taa inoo geystay waxayla tahay inay tahay arrin waajiba dhammaanteen inaan dib loo wada xisaabtano shacbiga soomaaliyeed dib loo xisaabtano nasiib darro iyadoo aan ognahay dhowrkii sane ugu dambeysay inaynu ku sugnayn xaalad jahwareer ah mugdi siyaasadeed hubanti-la-aan dowladeed iyo qiyaas aan la garan karin meesha aan ku dambayn doono ciddii dhibaatadaa noo geysatay mar kale inay leedahay han ah haddaad dhiman weydeen mar kale na soo doorta na soo celiya si aan idiin wada baabi'ino waxaa isweydiin leh dadka hankoodu noocaaya shan sanoo halaagaan soo marnay shan sanoo hubatala-aabaan soo marnay waxaan ku noolay nolol barsakha waxaan ku noolay xilli laga quusay dowladnimadii ummadda soomaaliyeed xilli uu burburay sistamkii dowligahaa xilli wax isku xidhan uusan jirin hay-adihii dowladdu kala xidhiir furteen dowlad goboleedeeda dagaal la wada geliyey yani burbur qaran baa inagu dhacay ummadda waxaa samaynaysay ee maanta mar kale doonaysa inay dib isu soo diyaariso waxaa fiicnaan lahayd inay intaynu hor timaaddo ummadda hor yimaadaan ay fasiraan wixii dhacay muxuu ahaa maxaa idinku kallifay miyay xanuunsanaayeen oo ma caafimaad baa u kordhay ma caruur bay ahaayeenoo ma ayni baa u kordhay waa inay ka cudur daartaan wixii dhacay wixii dhacay waa inay horta ummadda ay uga cudur daartaan ama ay qaataan mas-uuliyaddeedii halkii loo baahnaa inay ummadda soomaaliyeed dhibaatadii gaadhay uga tacsiyeeyaan raalligelin weydiistaan maanta mar kaleeta inay yidhaahdaan dib hana loo soo doorto runtii waa arrin aad iyo aada nasiib darro ah waxaanse rajaynaynaa maalinta axadda ee soo socota oo ku aadan shan iyo tobanka may oo ah maalinkii halgamayaashii s w n soo saa mahay oo ah maalin ummadda soomaaliyeed u suntan sharaf iyo karaamo iyo xorriyad ugu suntan maalintaas aan rajaynayno baarlamaanka ummadda soomaaliyeed inuu xaqiijiyo in ayagana lagu ciqaabo waxay mudnaayeen ummadda soomaaliyeedna ay u dooraan dadkii samata bixin lahaa inaguma leh xaq inooguma leh inay maanta xil ina weydiistaan ee wax xaq loogu leeyahay iyaga in dhibaatadii ay geysteen lagula xisaabtamo dabcanna waana lagula xisaabtamayaa waxaan jeclahay inaan hadalladeeda inta badan dib u dhigto haddii ilaahay yidhaahdo oon mar si fiican oo kulanku aynu mar kale isugu soo noqono ra-iisul wasaare yaan rajaynayaa mar kale waa idin mahadcelinayaa dhammaan idinka iyo shacbiga soomaaliyeed iyo baarlamaanka iyo laba- labadii soo gala waa idin mahadcelinayaa aad iyo aad baad umahadsantihiin
qeybaha hore ee barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saacraadi haddalsana magaalada muqdisho aad degeysanaysaan akhyaartan dhegeystahay agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan oo ku eediyey xildhibaan maxamed ibraahim macalimo iyo senatar cabdi ismaaciil samater inay warbaahinta ay ku hor istaageen jabinta khudbadaha musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya kadib shir jaraa'id dhamaad ku qabtay magaalada muqdisho ogeyaasha ayaa markaasi sheegay in ay si weyn markaas markaa ay loogu diiday inay tubiyaan khudbadaha musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo teenada arizona shalay ilaa ay maanta oo ugu dambeysay lagu soo gebagabeeyey waxaana ay ku eedeeyeen senatar cabdi ismaaciil samater iyo maxamed ibraahim macalimo oo markaasi uu ka mid ahaa bahda suxufiyiinta hase yeeshee markaan u xusiibtay dhanka iyo siyaasadda ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka weytanaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya haatan madaxweynka guddiga doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xubnaha agaasimayaasha warbaahinta madaxa bannaan oo shirkooda jaraa'id qobta muqdisho ayaa sheegay ama carabka ku adkeeyey inay ka fiirsan doonaan tubinta maalinta xadda doorasho shan iyo tobanka mey dhaceysa oo ay madaxweynaha dooranayaan mudanayaasha labada gol ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya haddii wax laga bedeli waayo go-aanka iminka warbaahinta loogu hor istaagay inay tubiyaan khudbadaha musharaxiinta madaxweynaha
waxaan aad iyo aada uga xunnahay waxa lagu sameeyey amana laku sameeyey haddaanan saxaafadda madax bannaan ama saxaafadda brifate-ka ah annagoo u shaqaynayna dalka kuna shaqaynayna xaalo adag in noolagu daro xurmadarro wax la aqbali kara ma ah sida uu sheegay walaalkay fuaad cabashada markayna soo gaartay habraaca markaan aragnay guddigan la fadhiisannay guddoomiyahoodaa noo yimid cabashada waa u sheegnay waxay yidhaahdeen maalinta koowaadaan tijaabinaynaa waxa ka shaqaynaya laakiin maalinta dambe wax baan ka bedelaynaa waxaa muuqata marka in wiilashii iyo gabdhihii aan meesha u dirnay si dhaqan xumaa loola dhaqmay si aan ixtiraam lahayn loola dhaqmay waxa waxaas loo samaynayana annaga waxaan isleenahay faraa ku godan saxaafaddu ha xanaaqdo dagaal ha gasho wax ha dumiso annaga wax ka duwana wadanaa ma xanaaqayno ma dagaalamayno laakiin waxaan leenahay waxana laku sameeyey ina laku sameeya ma ahayn waxaan aqbalaynana ma ah cidda nagu samaynaysa ee ka shaqaynaysana waa naqaanaa guddigay mudeer ahaanayaan beri xildhibaanu ahaana waa imaana wasiiru noqona kaamiradan kama maarmo oo soo orda oo imaana waxay dhallinyaradu ka dacwoodeen laba nin oo aan islahayn saxaafadda waa ugu dhow yihiin waa ninka la yidhaahdo cabdi ismaaciil samatoro brofesoorka in badan ku noolaa waddamadaas brofeysor ah jaamacadaha wax ka dhiga isticmaalayay warbaahinta dadku ay ka barteen warbaahinta galaas hadduu ku jiro jaamacad dhigaya cid baran lahayd ma lah doodihii adkaa fursa- fursadihii ay siisay warbaahinta madaxa bannaan ayay shacabka soomaaliyeed ku barteen waxa lagu doortana waa intaas ee kuwa la dhashaya jooga adduunka jooga cid taqaanana ma lah fursaddii aan annagu siinay oo maanta uu xildhibaan ku yahay inuu wiilashii uu adeerka iyo aabbaha iyo awowaha uu ahaa inuu ku jajeeso inta u yimaado wax la aqbali kara ma ah waxaa la mida saaxiibkeen oo aana aada u jeclayn saakay maanta inaan wax ka sheegno laakiin aanu ku qasbannahay inaan xasuusino meeshuu ka yimi waa macalimu macalin dhallinyaradii shalay aada hogaaminaysa waa kaa sheegteen haddii barasharku hayana bannaanka soo istaag haddii uusan ku haynna wixii lagaa sheegto walaal iska dhaqan ku leena kaama filayn welishuna kaama filayn waxa ay ay noo soo gudbiyeen at least waxaan filayna inaa inta u timaado tiraadid waraani culaysa ay haysta waxaad rabtiin waa idinla rabaa laakiin culaysa aan haysta laakiin sida ay noo sheegeen kulligood way kaa sheegteen waxaan leenahay marka annaga waktigeenna iyo xoolaheenna iyo xooggeenna inaan dalkan gelino diyaaran u nahay laakiin in nalaku tacadiyo oo dhowr iyo toban qafoodoo meel ku xiran ay annaga yacni inta naga xanaajiso ay masiirka ummadda inaan wax u dhinna ay ku tala galeen ma samaynayno ayagaan xisaabinaynaa waa idin xisaabinaynaa waxaan rabnaa labada guddoon guddoomiyaha aqalka sare iyo guddoonkiisa iyo guddoomiyaha aqalka golaha shacabka labadaba waxaan idin leenahay doorashada dhici doontaa axadda waa ka fiirsan doonnaa ciddii godobta naga gashan waa la xisaabtami doonnaa haddaana arrintan waxba aan wax laga qaban sax ma noqonayso meediyihii soomaalida oo jidka taagan oo inay dalkooda u shaqeeyaan raba oo riski kasta qaatay inta qorax lagu hayo liraa qol gal ee dhaladanka tebi wax la aqbali kara maaha damiirkuna ma ogolaanayo saaxiib bayaal muddo goobanaa shaqaynaysiin muddada aad shaqaynaysiin ummadda la macaamila waxaa la yidhaha siyaasadda iyo beerta iyo aakhirada hal meel iska leeyihiin aakhir wax adduun ku tacbataad leedahay siyaasaddan markaa qalinka hayso waxaa ku tacbataa leedahay beertan saa u ilaalishaa leedahay siyaasiyiin badan oo markay xilka hayeen dadka ku tacadiyeen meeshii ku dambeeyeen waa la ogyahay saaxiibayaal waa ku cusubtihiin siyaasadda qaarkiin saaxada haddaad xildhibaan soo gasheen wasiiraa u socotiin qaarkiin meel kale u socdaan saaxiib wiilashaa yeerarka ah ood leedihiin kaamiyadda la xiimayo aad xabad gacanta gelinaysaan wallaahi ayagaa u dhammaanaysaan waxaan rabnaa inaan u mahad celinno xildhibaanadii annaga niman abaal dhaca ma nihin qofkii maalin wax noo galo waa xasuusanaa mahad xildhibaan mahad salaad saabir iyo cumar cali cabdi saddexda xildhibaan dhallinyaradu waxay ka sheegteen maalintii hore ee caqabadda ay jirtay inay inta xabadda isku dhigeen ay ayaga hogaamiyeen waxaan idin leenaha walaaleed waa mahadsantihiin saan idiin dhahana waa mahadsantihiin aan kuwanna xumeeyana waxaan leenahay waa idinla xisaabtamaynaa waa mahadsantihiin shirkan muhiimadiisa ugu weyn waxaan uga hadlaynaa cabasho warbaahinta ay ka qabaan islamarkaana la hor istaagay qaabkay u tabin lahaayeen doorashooyinka dalka ka socda shalay iyo maanta waxaa jirtay khudbadaha murashaxiinta waxaa dhacday in wariyaasha loola dhaqmay si aan loola dhaqmi jirin doorashooyinkii iyo oo labadaba dalka ka dhacay si sidaan isku mid ahna doorashooyinkii u dhaceen sidaan ogsoonnahay iyo ka warbaahin walba oo dalkan ka diiwaan gashan waxaa loo ogolaa laba qofood iyo agaasimahooda si ay meesha u tagaan xaaladda jirta ay u soo tabiyaan telefishinada qaar qof walba si gaaru laifkiisa u jeedsan jiray dadkuu waraysan jiray waxa uu soo tabin jiray waxa meeshaas ka jiro laakiin doorashadan waxaad moodaa in wixii hore ee dalka ka dhici jiray ay gebi ahaanba ka duwan yihiin waxaa dhacday in annagoo guddi dhowr ah oo ilaa toban agaasimo ah aannu tagnay aqalka sare aan la kulannay guddiga doorashooyinka maamulaya waxaan ka codsannay sida aan wax u rabno waxay noo sheegeen markaas in ay qorsheeyeen in gudaha aan la geli karin oo qol ku dheggan teendhada afisona ay wariyaasha ku xarayn doonaan halkaas ay u taallo dhalo ay ka soo tabin doonaan taa waxay kaga duwan tahay male wariyo walba inuu xafiiskiisa jooga oo dhaladiisa uu ka soo tabiyo sababtoo xafiis walba dhale telefishina life aan u daawanaynaa haddii wariyaha halkaas intuu aado qol lagu xaraynayo xafiisyada intay joogaan aan dhihi karnaa halkan ka tabiya tii waan diidnay waan u gudbinay dacwooyinkeenna waxay noo sheegeen inay wax ka qaban doonaan keliya waxay noo sheegeen labadan maalimood khudbooyinka inay wax ku tijaabin doonaan laakiin maalinta doorashada ay wax ka bedeli doonaan waxaad moodaa in arrintii laga dhaga adeegay oo wax isbeddel ah oo muuqda oo wariyaasha loogu qabanaya aysan jirin arrintan dacwad ayaan u gudbinaynaa inay sidan dhacdo shaki badanay abuuraysaa ilaa xalay dad fara badan oo siyaasiyiin ah oo murashaxiin ah xiriir nala soo sameeyey dad fara badan oo oo oo gudaha ku jiro waxayna weydiinayaan sababta warbaahinta loogu ogolaan la'yahay inay gudaha ogolaan arrintan baaritaan ay u baahan tahay in wariyaasha la yidhaahdo meel gooniyaa laydinku xaraynaa dhalaa duubanaysaan kaamiro dhala duubays intee lagu arkay adduunka kaamiradu waa inay access u yeelataa murashaxiinta waa inay access u yeelataa xildhibaanada waa inay access u yeelataa bokiska oo lagu ridaayo codadka si aysan wax dhiba u dhicin sababtoo ah kaamiradan waa waardiye haddii meesha aan tagno xataa dad badan ayaa baqitaan waxay abuuraysaa inuu systemka xataa hagaagsanaado camera system ma dumisa camerada system ay hagaagsaa qof walba waxa uu isleeyahay cameradan hadday ku duubta adoo khalad samaynayo historygay kuu galaysaa laakiin in la yidhaahdo kaamirooyinkii meel bannaana loo xaraynayaa sax maaha teeda kale waxaan ogolaanay markaan guddiga la shiraynay hal hal qofood oo keliya miidiya walba inay koolaan all in one keensada la yidhaha hal qof oo kaamera idiin ah waryo idiin ah waan aqbalnay waxaan u aqbalnay waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa tirada teendhada inaan aad u yarayno marka sidaa daraadteed afartan xarun oo warbaahin iyo kuwa dubadda isku jiro min halhalaan idinka ogolnahay annagoo oo habbi ku ahayn annagoo ku faraxsanaynaan ogolaanay saasay tahayna waxaad moodaa weli inay jiraan dad diidan warbaahinta inay xor u noqoto tabinta doorashooyinka dalkan dadka qaar waa la minshimay waa la yaqaanaa dad qaar oo meesha waxaa ku jiro guddiga warbaahinta weligood ka mid ahaa oo aan filaya inay fahansan yihiin dhibaatooyinka warbaahinta lagu hayay hadda waxay u baahan tahay inay damqadaan sababtoo ah iyagaa naga mid ahaa iyagaa dhibaatooyin ku jiray waxaan codsanaynaa arrintan qof walba oo si deg dega wax uga qaban karo gudaha ha noqdo dibadda beesha caalamka warbaahinada madaxa bannaan waa sida ugu deg degba inay wax ka qabtaan
barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saac raadaha dalkani magaalada muqdisho ayaan isla soo gaarinay saaxiibayaal markaan haddii aan nimaano kulmada siyaasadda ee magaalada muqdisho ka socda iyo hadaljeynta musharaxiinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada arizona ee muqdisho shakhsiyaadka maanta hadallada jeediyo waxaa ka mid ah madaxweynayaashii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud shariif sheekh axmed madaxweynaha imika talada haye maxamed cabdulaahi farmaajo dhammaantood waxa ay soo bandhigeen waxqabadkooda markaa ay guulaysaana waxyaabaha markaa ay qaban doonaan waxaan ku hormarinaa qubadda madaxweyne farmaajo uu ka horjeeday madaxyaasha labada gole baarlamaanka soomaaliya oo markaas maanta ka codsaday in mar kale codkooda ay siiyaan si wado shaqooyinka uu dhimaysado hadalkooda
guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaanada sharafta badan ee golaha shacabka iyo aqalka sare musharaxiinta xilka madaxweyne ee madasha ku sugan saraakiisha iyo ciidanka soomaaliyeed ee habeen iyo maalinba u taagan difaaca dalka iyo dalka soomaaliyeed haddayna la fadhiyaan danjirayaasha dowladahan saaxiibaha nahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaah baa mahad leh oo noo suurtogeliya maanta inaan u diyaar garownay doorashadii muddada dheer aan sugaynay oo ku astaysan shan iyo tobanka mey isbuuca soo socda mudanayaal marwoyin xildhibaanada sharafta leh waxaan idin weydiisanayaa aan idinka codsanayaa inaad codkiina isiisaan inaad u hiilisaan isbeddel doonka inaad u hiilisaan dowlad wanaagga oo ku dhisan la dagaalanka masuqmaasuqa iyo waddaniyadda batriotismka waxaad haysataan barnaamijkii isbedeldoon isbeddeldoonka socda waxbaan rabaa inaan ka tataabto xaggee ka yimid isbeddeldoonka isbeddeldoonku wuxuu ka yimid waxaa la yidha- waxaa la yidhaahda isbeddeldoonka fadhiidka ah ayuu ka yimid oo taariikhdeena ku suntan aan soo aragnay khibraddeena markaan kaashanana muddooyinkii la soo dhaafay aan ognahay wixii dalkan soo maray saaad og tihiinba isbeddeldoonka socda ama isbeddelka socda wuxuu ka bilowdaa wakhtiyadan hadda aan joogno doorashada ah waxaa dhasha ama aad doorataan madaxweyne cusub madaxweynahaas cusub ma yaqaano waxa adduunka uga soo horeeya waxaase muhiima inaan idin sheego waxa uga soo horeeya laba arrimood oo muhiima inaan ogaanno ama aad og tihiinba waxaa uga soo horeeya la dagaalanka shabaab iyo cadowga shabaab oo ah argagixiso international ah iyo faragelin shisheeye oo dowlado qaar ay ajando u tahay soomaaliya inaysan cagaheeda ku istaagin qofkaas cusub intaas soo ogeyn yaa wuxuu bilowdaa howlihiisii kale in uu magacowdo xukuumaddiisa inuu dowladdiisa dhisto lixda bilood ugu horeeya waa isbarasho lixda bilood ku xigtana waxaa weeye waxaa bilowda political instability xasiloonin la'aan siyaasadeeda bilaabata halkaas waxaa ku kala qaybsama golaha shacabka conflictaa bilowda sanad gudaheeda waxaa laga yaabaa inuu ka baxo prime ministerkaas ama xukuumaddaasi ka baxdo caado waxaa ah sanadka ku xiga in la magacaabo haddana xukuumad cusub xukuumaddaas cusubna ay jidkii hore marto lix bilood isbarasho ah iyo lix bilood oo political instability ah halkaas waxaa cad labadaas dowladood inaysan waxba qaban oo ay fadhiid yihiin dowladda saddexaad sanadka saddexaad bilowgiisii bilowgiisa waxaa la magacaabaa xukuumad kale xukuumaddaas markay lix bilood jirto lixda bilood ku xigta markii ay bilaaban rabto iskhilaafaad ama khilaaf bilaaban rabo waxaa la xasuustaa in doorashadii hal sana iyo baray ka dhiman tahay waxaa la bilaabaa noocee yaan galnaa doorasho noocee galnaa dastuurka waxaa noogu qoran doorasho qof iyo coda waxaa la ogaadaa doorasho qof iyo coda inaan laga gaarin maxaa yeelay labadii sano lasoo dhaafay iyo barka in aan laga shaqaynin wax dowladda ama dowlad wanaaga laga shaqaynin waxaa loo galaa madal iyo heshiis siyaasadeed in lagu dhammeeyo een, wixii uu nafarayay dastuurka sanadka saddexaad waxaa laisku afgartaa heshiis siyaasadeed halkaasna waxaa ka bilowda madal la wareegta hawshii baarlamaanka sanadka afraad baarlamaanka waa la xiraa albaabadaa laiskugu dhuftaa mushaharna ma qaataan sanadka afraad si layskaga daba ordaayo sanadka shanaad baa la galaa halkaas iyo doorasho ka dhacdaa doorashadaasoo ay ku dambayso boqolkiiba toddobaatan baarlamaankii hore inuu soo noqon halkaasi waxaan ku baranay doorasho dadban iyo noocay tahay dowladda ku xigta iyaduna saasay ku bilaabataa saasayna ku dhammaataa xasiloonila'aantaas siyaasadeed waxay dhashaa ama saamaysaa arrimaha dhaqaalaha arrimaha amniga arrimaha bulshada ayay saamaysaa immediately arrimaha dhaqaalaha markaan ka hadlo bacdamaa dowladda is haysato oo khilaafaad badan ka jiro qof kastoo xun wuxuu ka fakeraa sidii uga faa'iidaysan lahaa wakhtigaas lays haysto aan la isxisaabinin musuq maasuqa cirku maraa waxaa bilowda in een, dhaqaalihii uu hoos u dhaco maxaa yeelay dakhligii canshuurihii lama aruuriyo dakhligii hoos u dhacaa mushaaharaad lama bixiyo kontraadyo waxaa la bixiya aan sharci waafaqsanayn mararka qaarkoodna waxaa lala galaa shish- ee, kambaniyo shisheeye in lala galo kontraadyo aan waafaqsanayn ee, shuruucda dalka mararka qaarkood dowladaa lala galaa heshiis aan waafaqsanayn ee, maxaan ku rahdaa shuruucda dalka bacdamaa dhaqaalaan ka hadleyno world bank iyo i m f-ka iyo inter- ee, ee, african development bank dee lama shaqayn karto ee, system ama dowlad aan xasiloonayn musuq maasuq keliya musuq maasuq uu hareeyey halkaas waxaa dhammaada wada shaqaynta een, IMF-ka iyo world bankiga markii dhaqaaluhu saas u xun yahayna markiiba waxay saamaysaa arrimaha amniga iyay saamaysaa arrimaha amniga musuq maasuqa waa galaa ilaan systemkao dhan yaa wuxuu yahay eh, system fashilmay oo fadhiid ah ciidamada waxaa gala musuq maasuq markiibana waxaa bilowda in aan mushaaraadka la bixin iyagoo awalba mushaaraad fiican aan qaadanayn ciidanka qalabka sida iyaguna waxay sameeyaan bacdamaa faamiliyo iyo xaasas iyo reero iyo carruur ay leeyihiin waxay bilaabaan waxay hayaan inay iibiyaan ama ciidanka ka tagaan ama agaga ay banneeyaan bakhaaradii hubka yaallay suuqaa la keenaa een, waxaa weeye ee, waxaa ka faa'iidaysta cid alla ciddii xasilooni la'aanta siyaasadeed ama ka faa'iidaysanaysa iyo nabadgelyada ay kow ka tahay shabaab iyo dadka oo qaata hubkii oo marka dambana ay ku dhammaato qabiiladii dagaal inuu ka dhaco dhexdoodii arms embargo waana lagu adkeeyaa maxaa yeelay dee waxaan nahay ee, ee, dowlad fowdo ah jabtar 7-kana waa sii soconay- waa- waa- waa- waa- way sii socotaa arrimaha bulshadana saasay u saamaysaa shacabku waa qalbi jaban yihiin macdamaa dowladdeedii ay haystaan horumar inaba ha yaraatee aysan arkaynin een, musuqmaasuqu uu baahsan yahay een, waxay noqdaan indifference oo weliba mararka qaarkood dowladda ayay ka soo horjeestaan aniga oo ka faa'iidaysanaya khibraddaas waxaan go'aan ku qaatay in aan ka leexdo jidkaas isbadaldoonka fadhiidka ah aan aado isbadaldoonka socda haddana ma bilaaban halku dhiggaan wuxuu ahaa wax runtii muddo dheer soo socday oo ku dhisnaa khibradda aniga aan leeyahay waxaan go'aan ku qaatay political stability ama xasilooni siyaasadeed dalka inuu galo waxaan uga horeeya xukuumadda aad magacaawdo inay shaqayso muddo dheer taas aad ku wajihi karto fargelinta shisheeye aad ku wajihi karto dagaalkaan kula jirno shabaab waxaan siiyey awooddii ugu badnayd xukuumaddii ee, ugu horreysay saddex sano iyo bar iyo shaqaysay oo ahayd wakhtigii ugu faraha badnaa ama ugu dheeraa ay xukuumad shaqayso taas waxay keentay political stability keentay xasilooni siyaasadeed bay keentay waxa ugu horeeya aan soo celin waxay ahayd civil aviationka oo muddo dheer soddon sano ku dhowaad ee dalka dibaddiisa loo- looga shaqeynaya khaasatan magaalada nairobi ee kenya waxaan bilownay inaan ka shaqeyno dastuurkii oo meel fiican soo gaarsiinay oo hadda sugaya ilaa la gaaro heshiis siyaasadeed heshiiskaasi sugaya ilaa cutubadiisii kulli ay dhammaadeen waxaan aadnay safarro aan ku bixinay puntland iyo eh, galmudug halkaasoo dadka eh, soomaaliyeed aan ku soo boqonnay iyo xaaladihi ku jiraan waxaa noo suurtooday inaan dadka soomaaliyeed ee gaalkacyo degan aan dib u heshisiin u samayno oo muddo dheer ee, ku dagaalamayey magaaladuna ay kala go'onayd waxaan ka shaqeynay inaan odayaashii iyo dhaqanka isu keenno oo aan magaaladii isu furno dagaal dambena uusan ka dhicin sidaas- sidaasoo kale magaalada caabudwaaq shan qaybood ay u qaybsanayd toddoba sano dadka isuma gudbaynin dib u heshisiin aan ka samaynay ilaa haddana waa isu furan yihiin magaalada marka oo ugu dambaysay oo iyada naftigeeda muddo dheer dhib ku jirtay waxaan geennay dib u heshisiin dib waxaan u soo celinay wadahadalkii soomaaliya iyo somalilan een, waxaan diidnay een, ee, shisheeye faragelintiisa waa diidnay waa diidnay bareshar in nala saaro waa diidnay waxa ay rabeen inaan yeelno maxaa yeelay annaga waxaan loo doortay naloo dhaariyey een, maslaxadda ummadda soomaaliyeed iyo danteeda taas waxay keentay inaan ku guulaysanay murankii badda soomaaliya iyo kenya u dhexeeyey muddo dheer kadib waxaan ku guulaysanay un human rights commission ilaa xaaladda siyaasaddu waa degan tahay oo khil- ee, khilaaf ma jiro oo markii labaad naloo doortay Een, waxaan ka shaqeynay oan aad iyo aad aan u soo dhoweynay dalka inuu galo qof iyo cod waad og tihiin shaqo badan aan qabannay baarlamaanka waa keennay sharcigii sharcigaan keennay waana laga diiday sharci kalena keenay kaasoo keenay inaan ku dhammaanno doorasho dadban laakiin wax alla wixii awooddeeda ahaa karaankayga ahaa waa gaarnay tan ugu muhiimsanaan raba inaan xasuusiyo een, dowladdayda waxay difaacday sharafka iyo karaamada baarlamaanka shantii sano oo aan joogay baarlamaanka marnaba mar- marka laga reebo intii yareed oo doorashada ku jirteen baarlamaanka shaqadiisa waa socotay waa la isku dayey baarlamaanka in la kala diro baarlamaanka waxaan xaqiijiyey mushaaharaadkooda inay helaan shaqooyinkoodana si dhammaystiran ay u qabsadaan oo markii ugu horreysay ah arrimaha dhaqaalaha waa la dagaalanay musuqmaasuqa waxaan keennay diiwaangelin shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan kor u qaadnay ee, dakhligii dalka waxaan si toos ah oo joogtaa u bixinay mushaaharaadkii shaqaalaha iyo ciidamada qalabka sida waxaan joojinnay sidii khalda sidii khaldaneed oo lagu bixinayay maxaan ku rahdaa kontraadyada een, waxaan aad ula shaqeynay si dhow ula shaqeynay world bankiga iyo imfka iyo african development bankiga iyagoo eh, runtiina siiyey een, oo ay ku mahadsan yihiin na siiyey eh, budget support Eh, waxay kaloo nagala shaqeeyeen een, debt reliefka afinta een, deemankii aan qabnay oo aan gaarsiinay ilaa laba bilyan ku dhowaad in nalaga cafiyo ee aan sugayno haddii isbeddelkaanu sii socdo saddex bilyan sanadka soo socda inay naga cafiyaan maxaa yeele waxay aamineen isbeddelka socda inuu dhab yahay waxay aamineen dowladdan inay tahay dowlad hufan oo nadiif ah yay aamineen saas darteed wada shaqaynteenna aad iyo aad yaan yaan yay- yaan isugu soo isugu soo dhowaanay arrimaha security-ga way saamaysay waxaan la dagaalanay iyada lafteeda musuq maasuqa waxaan waxaan samaynay registration iyo diiwaangelin ciidamada qalabka sida meel kasta ay joogaan waxaan kor u qaadnay mushaaraadkooda waxaan bixinay ca- ee, musha- ee, waxaan bixinay ee, mushaaraadkooda si joogto ah inkastoo ay yar tahay inkastoo ay yar tahay waxaan xaqiijinay oo aan improve garaynay tababarkooda iyo tayadooda iyo tayadooda iyo tiradooda ciidanka qalabka sida waxaan xakameynay ee, hubka iyo rasaasta oo hal ballot oo annagu aan leenahay aysan jirin aysan jirin aysan jirin wax suuqa yaalla oo aan xakameynay waxaan ka xoraynay shabaab sabiid iyo caanoole owdhigle jannaale iyo marka waxaan develop garaynay somali transition plan oo aan ku bedelayno amisom aan u bedelayno admis oo mandatekooda aan bedelayno iyaguna ay insha allah eh, wakhtigooda ka dhammaanayso lab- eh, labada kun iyo labaatan iyo afarta eh, wakhtigooda ka dhammaanayso arrimaha ee, ee, ee, maxaan ku idhaahdaa ee, bulshada waxaan barmood garaynaa annaga patriotism yaan barmood garaynaa ee, ummadda soomaalida waxaan kula talinaa inay qabiilka ka fogaadaan rajadoodii kor baan u qaadnay waxaan ku dhiirigelinaa midnimadooda waxaan een, een, een, ee, waxaan bixinay service delivery ama adeega bulshada waxbarashada iyo caafimaadka een labaatan iyo afar iskuul yaan gacantii dowladda ku soo noqotay lixdan iyo shan arday yaa firii ku dhigata caafimaadka dhowr cisbitaal yaa gacanteena ku soo noqotay ilaa laba boqol oo kun oo patients ah waa sidii aan ula wareegnay waa waa waxbaa loo waxbaa loo qabtay arrimaha een maxaa soo socda gooliska aan damacsannahay political stability inay sii socoto in dalku uu galo qof iyo cod insha allah annagaa ugu dhow wax samayn kara qof cusub hadduu yimaado ma, ma, ma gaari karo Een, xisbiyadii inaan xoojinno een, in aan combit garayno security council membershipkeeda insha allah hadduu ilaah yidhaahdo oo konton iyo kow sano ka hor ee noogu dambeysay inaan u tartanno african union leadershipkeeda arrimaha dhaqaalaha debt reliefka inaan dhammaystirno oo nalaga cafiyo investment iyo maalgashi xoogle inaan ka shaqayno blue economy khaasatan fishery iyo agricultureka iyo lifestocka inaan dhallinyarada shaqo abuur u samayno hadduu ilaah yidhaahdo soomaaliya inay mar kale noqoto dal normal ah hadda annagu normal ma nihin arrimaha security-ga dalka inaan ka dulqaadno arms barga chapter 7 aan ka dulqaadno shabaabka aan la dagaalno hay-adaha amniga aan u kordhino mushaaraadkooda aan dhammaystirno shaqada wanaagsan ee ay hayaan admis oo ciidamadeena qalabka sida ay la wareegaan shaqadooda wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
labadii gabagabada barnaamijka wareega ayaan kusii saqaynaa saxba dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta hadaljeedin ka horsameeyey golayaasha abagol ee baarlamaanka federaalk ee soomaaliya shariif ayaa markaasi aad ugu dheeraaday arrimaha uu ugsanayo haddii markaa xilka uu ku guuleysto inuu wax badan uga qaban doono halkan isagoo ka hadlay
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومية قدومية بارلمانكا قدومية أغلق سرة قدومية كحقانة xildhibaanada lamada aqal dhammaan bahda saxaafadda ee saraakiisha ciidamada waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoonka baarlamaanka iyo guddiga qabanqaabada doorashooyinka ee labada aqal dadaalka dheeraadka ay ku bixiyeen doorashooyinku inay u qabsoomaan sida ugu wanaagsan intaas kadib waxay ii tahay fursad weyn maanta inaan hortiinna imaado si aan barnaamijkayga siyaasadeed ee ku aadan ee, ee, xilka soo socda ee madaxweynenimada aan idinkugu soo bandhigo ee, taasoo aan aaminsanahay inaan wada garwaaqsannahay inay tahay marxalad aad iyo aad muhiim u ah una baahan dadaal iyo wada shaqayn ka badan intii hore mudanayaal iyo marwooyin waxaan soo marnay maraaxil kala duwan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan uga mahad celinaynaa maanta inaan joogno meel aan ka hadlayno maalmo iyo saacado inay nooga dhiman tahay doorashooyinka waxaan ka aaminsannahay doorashooyinka soomaaliya inay yihiin wadiiqada keliya ee keeni karta in siyaasad deggan iyo horumar oo ka dhaca dalkan iska islamarkaasna xooji karta dowladnimada marka waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo cid kasta oo gacan ka geysatay doorashadaanu inay dhacdo oo aan ognahay xilligeedii wax badan inay kadib dhacday intaas markii laga gudbo waxaad la socotiin marxaladihii lasoo dhaafay iyo baahiyada kala duwan ee dadka soomaaliyeed ay u qabaan dowlad taabogash xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa inaan u sheego waxyaabaha prioritiga ii leh ama muhiimadda koowaad ii leh dalka soomaaliya oo aan aaminsanahay inay keeni karaan in dhidibada loo aaso dowlad wanaagsan oo soo celisa amniga soo celisa eh, kalsoonidii shacabka soomaaliyeed dhexdooda ka jirtay iyo kalsoonidii looga qabay adduunka intiisa kaleba qorshaha koowaad ee xukuumaddaydu insha allah wuxuu noqon doonaa amniga sidaan wada ogsannahay amnigu wuxuu ku imaanayaa muhiimadda koowaad maadaama dalkan uu soo maray dhibaatooyin fara badan ay ugu dambeeyeen eh, inay lixaadsadeen ama awoodaysteen eh, nidaamyada argagixisada ee al-shabaab iyo alqaacida oo runtii culays weyn ku haaya maantana aan ognahay in magaalada muqdisho ay dhaqaalo ka ururiyaan oo ah caasimaddii dowladdu ku shaqaynaysa taas waxay ku imaan kartaa in dalka dadka soomaaliya dhammaantood iyo dowladduba eh, ay ka howlgalaan soo celinta arrimaha amniga waxaad la socotiin toban sano ka hor eh, bifadli illaahi tabaaraka wa tacaala meeshii aan gaarsiinay amniga annagoo ilaahay subxaanahu wa tacaala uga mahad celinayna eh, magaaladan maalintii aan imaanaynay waxaan u malaynayaa lix xaafadood keliya inay gacanta dowladda ku jireen lixdaas xaafadoodna eh, kama marayn joogitaanka al-shabaab laakiin nasiib wanaag eh, dadaalkii la sameeyey iyo ilaahay fadligiisa maalintii doorashada la qabanayo ee laba kun iyo laba iyo tobankii ciidamada dowladda iyo ciidamada gacanta siinaya emisom waxay sii maraayeen labada shabeelle magaaladanna waxaa loogu socday si xorriyad leh baabuurta ka baxda magaalada muqdisho waxay tegayaan caasimadaha kale ee gobollada maantana waa ognaha meesha ay joogaan annagoo khibraddaas ka faa'iidaysanayna waxaan rabnaa inaan dib u habeen ku samayno ciidamada qalabka sida sida milatariga booliska una qaabayno hab keeni kara inay gutaan waajibaadkooda waa garwaaqsanahay in lagu soo kordhiyey ee wax badan oo iga dambeeyey laakiin mar haddaysan gudanin waajibaadkii laga rabay oo magaalada muqdisho maanta aan ku baqayno waxaan u baahannahay inaan ka fikirno hadafkii amniga inaan xaqiijinno taasna waxay ku imaan kartaa qorshe cad oo hufan oo xukuumaddu ay la timaado aan ka shaqay doonna insha allahu tabaaraka wa tacaala waxaa intaas garab socod doona dhismaha hay-adaha kale ee kaba amniga oo ay ka mid yihiin cadaaladda waxaan aaminsannahay amni inaan la sugi karin haddaan cadaaladu jirin waxaan wada ognaa maanta eh, garsoorku meesha uu joogo waxa keenayana waxay u baahan yihiin dad iyo bajet keeni kara inay gaarsiiyaan cadaaladda meel walba oo suurtagal ah marka eh, waxaan xoojin doonaa marka bajetka eh, garsoorka waxaana lagu samayn doonaa dib u habayn waxaan ballan qaadayaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala waa la isxantaa waxaa la yidhaha madaxdu ma jecla maxkamadda dhismaha dastuur eh, maxkamadda dastuurka dhismaheeda ma jecla waxaan ballan qaadayaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala maxkamadda dastuurka saddexda sano oo ugu horraysa inay dhammaystiranto ujeeddada aan ka leeyahna waxay tahay dowladnimada waxaa bays u ah cadaaladda dalkan waxa u burburayna waa cadaalad la'aanteed cadaaladdu ama ha noqoto mid siyaasadeed ama ha noqoto mid garsoor ama ha noqoto mid bulsho ama ha noqoto mid mid dhaqaale waxay u wada socon doonaan si wada jir ah oo isdhammaystiraysa taas ayaan aaminsanahay inay keeni doonto ama xoojin doonto amniga waxaa garab socon doona sidaas oo kale arrimaha dib u heshiisiinta oo aanu arko aad iyo aad inay muhiim u yihiin dalkan maadaama uu soo maray burbur iyo dagaallo sokeeye baahi badan wuxuu u qabaa dib u heshiisiin dhab ah oo ay hoggaaminayso dowladdu ka dhacda gobollada dalka dhammaantood ay ka wada qayb qaataan isimada culummada haweenka iyo dhallinyarada waxgaradka iyo ganacsatadu ay ka wada qayb qaataan ummadda soomaaliyeed waxaan aaminsanaha inaysan baahi u qabin qabiil laakiin baahi ay u qabaan dowlad wanaagsan intaas waxaa raaci doona dib u dhiska hay-adaha dowladda oo aan rabna inay xaqiijiyaan inay u adeegaan bulshada soomaaliyeed taas ayaa waxay keeni doontaa dadku inay ka maarmaan inay qabiilka u dacwoodaan ama ay u dacwoodaan hay-ado sharciga ka baxsan sida al-shabaab iyo alqaacida oo aan ognahay culays badan inay ku hayaan waxaan kor u qaadi doonnaa kalsoonida dadka soomaaliyeed dhexdooda ka jiri jirtay oo qorshaha dowladda number one asaguna ka ah sababtuna waxay tahay dowladnimadu waa inay dhistaa kalsoonida dadka dhexdooda ah meesha in badan oo siyaasiyiin ay ku mashquulaan ummadda inay kala geeyaan aniga xukuumaddaydu waxay ku mashquuli doontaa inay midayso dadka soomaaliyeed ahdaaf waaweyn oo xaqiijinayaan oo keeni karta inay awooddooda fikir awooddooda waxqabad isugu geeyaan ayay la imaan doontaa biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxaan rabaa inaan u gudbo arrimaha dhaqaalaha oo asagana aan aaminsanahay inuu qayb ka yahay soo celinta amniga nuqdooyinka aan soo sheego oo dhan iyo brogaraamka dowladdaydu ama xukuumaddaydu dhammaantood waxay u adeegi doonaan arrimaha amniga sida aan soo sheegnay dib u heshiisiinta iyo iyo fidinta cadaaladda iyo kor u qaadidda ee kalsoonida dadka kaga dhex jirta waxay kor u qaadi doonaan arrimaha amniga waxaan rabaa meeshaas inaan uga gudbo arrimaha dhaqaalaha oo iyaguna laba maarmaan ama tiir weyn u ah in dadka soomaaliyeed laga fikiro dakhligooda in kor loo qaado midda ugu horraysa waa sii dardargelinta arrimihii deencafinta oo ad ogtihiin inay dib u dhaceen culaysyo badanna ay ka soo laabteen waxay noqon doontaa tillaabada koowaad ee xukuumaddeeda ay qaadi doonto in arrintaas ay ka shaqayso sidaasoo kale in kor loo qaado wax soo saarka dalka sida beeraha kalluumaysiga iyo waxyaabaha kaloo la midka ah waxaa garab socon doona insha allahu tabaaraka wa tacaala arrimaha ganacsiga taasoo aan ognahay inay dadka soomaaliyeed aad iyo aad ugu tiirsan yihiin arrimaha ganacsiga aqoon fiicanna ay u leeyihiin loogana yaqaano adduunka dad hal abuur leh waxaan fududay doonnaa hab kasta oo keeni kara dhaqaalaha dalka ama ganacsigu inuu kor aado ama kor u socdo waxaan yarayn doonnaa caqabaadka ay kala kulmaan nidaamka ayaan fududayn doonnaa waxaana u samayn doonnaa ganacsatada yaryarka dhiirigelin halkaas waxaan rabaa inaan uga gudbo qodob kale oo isaguna muhiim ah oo ah waxbarashada waxbarashadu ayadana waxay ka mid tahay waxyaabaha muhiimka ah ee xukuumaddayda ay xoogga saari doonto waxaan ognahay dadka soomaaliyeed ee maanta ee maanta jooga waxay u badan yihiin dhallinyaro mana helaan waxbarashada ay u baahnaayeen ma xasuusta ilaa hadda hal iskuul ama hal jaamacad oo dowladdu ay leedahay oo lacag la'aana Ee, dadka halkaa inta fadhiya inta waaweyn aan dhaho Ee, intooda badan waxay wax ku soo barteen waxbarasho lacag la'aana marka waxaan suuro geli doonaa insha allahu tabaaraka wa tacaala waxbarashadu inay noqoto lacag la'aan isla markaasna kor loo qaado tayada lana gaarsiiyo dhallinyarada soomaaliyeed meelay joogaan
gudahaan saaxiibayaal barnaamijka wareegga wararka afar labaatanka saacadaha hadalsan ee magaalada muqdisho waa naginta barnaamijkan xiisa intaan ku kulmi doona sidaas iyo nabadgelyo